wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan xuseen maxamed ayaa agab dhismo ku wareejiyey guddiga gacanta ku hayo dhismaha xarunta xanaanada gabdhaha agoonta ah ee magaalada baydhabo xarunta xanaanada gabdhaha agoonta ah ayaa muddo saddex sana dhismaheedu ka socda magaalada baydhabo ee gobolka baay iyadoona ka kooban saddex dabaq cabdifataax sheekh xasan oo ah maamulaha xarunta iyo qaar ka mid a culammada magaalada baydhabo ayaa wasiirka ugu mahad celiyey agabkan jasaakum allaahu khayran culumaadan iin docayti maylana khayr alla sansiya wasiir xasan eelay walaalkanna allaha barakaay muraaji allaha seel waalidya inti dhimita allah naxariis inti nool allaha ka dhoor inti nool allaha ka dhoor martabadiis adduunye kor allahan qaad maqaamka usurooyka ku fayl allaha deersi kee ku sharaf badan allaha deersi aakharana janatulfirdows allaha jeey ulaadiis baara allahan ka weel xoolojay allahan barakaay sharishay dhanka allaha ku qobad el insi iljinna allaha ku qobad muraajay wayb wa mukamal allaha ka sii maqaamjay meelwiin allaha ka weel wasiirka salishaagi xasan ceelay oo daagbiyey ogoonta unka kaalmooy kaalmadaas taase do-adayaa ankoyni lama allulkhayre allu goladaaw dad badan ulmeen hor badan galantiyo qobadi mayba kale ilaahay ka tooganaya walikal hakadaydan owsu oo kale ee khayraadkan oo kale ka qeyb galaan mayba boorkan ninka qorna qadim linafsika qablal mamaati may maalishi iyaa naftaa an hormariyey intaadan dhamna wanaag an hormariyi waay dhimashahoma doolo dhimadlanka walantaala malle camal shay gohay rasuulka ilaahay alayhi salaatu wasalaam idaa maata bnu aadama inqadaca canhu amalhu ilaa min halaain sadaqatin jaariyatin wa cilmin yuntafau bihi wa waladin saalin yaduu lahu ari bani aadamka haddii dhimad camal shay ma eray gohee ilaa sidii rasuulka ale isatanoodi sadaqo jaariya tan oo kale oo walaha tantilikabi oo sadaqo jaariya ah ilaa qiyaamisaa antii antuun baaqa ta dareeras ajarshay dareere may kale sheegay rasuulka alla walad saalaha oo waalidtay into ayaw cilmi oo laka intifaa awlankii dhaafi langa kutuba alifi masmay badiinga dadbari intii ilmagaas bu socdoon amashii dareere sadaqadiis meelfay la galay ilaahay aqbal an kutuugana si kastaba xaruntan ayaa markii dhismaheeda lasoo gebagabeeyo xarun waxbarasho u noqon doonto gabdhaha agoonta ah ee ku nool deegaanada gobolada baay iyo bakool